asalaamu caraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada boodkaastka heego waxaa u barateen inaad boodkaastka markasta ka dhagaysataan platformka ah apple podcast iyo spotify-ga laakiin markan waa video iyo cod weeyaan waxaan rajinayn xalqada inta cajabiyaan waxa maanta martino ah oo inala jooga sheekh maxamed cabdirashiid oo horena xalqada inala duubay barnaamijka wuxuu noqon doonaa barnaamij rabadaaniya oo aan isku dayno inuu isbuucii laba cisho soo dego soo dhawow doctor maanta barnaamijka ka hadlayna waxa weeye cinwaankiisa maadaama bishii barakaysanin ku jirno rabadaan ah inuu horta inaan ogaano muxuu yahay bisha rabadaan maxayna bilaha kale kaga duwan tahay waxaan jecelnaha horta marka ugu horeysa in muqadimeer naga siisid bisha rabadaan maxay tahay dad badan baana fahansanayn kadib su-aasha kalena u gadagalno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد آه، رمضان مبارك waxaa inoo bilaabantay maanta bishii barakaysnayd ee rabadaan rabadaan waxay ka mid tahay bilaha islaamiga ah waana bisha sagaalaad ee islaamka bisha rabadaan waa bil uu ilaahay subxaana wa tacaala bilaha kale uu ka doortay lehna waxyaabo fara badan way kaga duwan tahay bilaha kale lehna fadaail gaara oo ay kaga duwan tahay bilaha kale idan bisha rabadaan waxay ku jirtaa bilaha islaamiga ah ayaabay ku jirtaa insha allah waxaan isku dayi doonaa xalqadan si kooban inaynu ugaga hadalno bisha rabadaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay iyo fadaaisha gaarka ay leedahay ee bilaha kale ee sanadka ay kaga duwan tahay haddaan isku dayo inaan gudagalo bisha rabadaan iyo fadaaisha ay leedahay iyo bilaha kale ee sanadka waxyaabaha ay kaga duwan tahay runtii bisha rabadaan waxay ku jirtaa sanadka islaamka ah ama bilaha hijriga bilaha u dambeeya waana bil ilaahay subxaana watacaala uu si gaara uuga doortay bilaha kale kitaabkiisa in badan inoogu sheegay nebiguna sal ly slam sunnihiisa in badan inoogu cadeeyey so waxaan isku dayi doonaa insha allah dhowr qodob oo kooban oo ay rabadaan kaga duwan tahay bilaha kale fadli dheeraadan ay kaga leedahay ka koowaad bisha rabadaan maalintay soo gasha laga bilaabo habeenkay soo gasha laga bilaabo ilaa iyo habeenka ay baxaysa laga gaadho waxay bilaha kale kaga duwan tahay ee sanadka bishaas waxaa la furaa dhammaan albaabada jannada oo dhan waxaana la xidhaa dhammaan albaabada naarta oo dhan albaabada naarta hal mida lagama tago oo furan albaabada jannada hal mida lagama tago oo xidhan idan bilaha kale sanadka waxay kaga duwan tahay bishaasi in albaabadeeda oo dhan oo jannada ilahay subxana watacaala uu furay albaabadii naarta oo dhanna ilaahay ka xidhay taas waxay kutusinaysaa bisha rabadaan inay tahay bil bilaha kale ka duwan inay tahay bil naxariiseed inay tahay bil dembi dhaaf inay tahay bil ilahay subxana watacaala ugu talagalay maadaama albaabadii naxariista inoo furay dhammaantiina isaga usoo noqon wala toobadkeenno waxaan kutusinaya xadiista nebiga sal slam nebiga sal slam wuxuu leeyahay xadiisku aan is warinayo hada shahru ramadaan jaakum tuftaxu fiihi abwaabu ljanna watulagu fiihi abwaabu naar xadiiskaasu nebigu sal slam inoogu tusaya waxyaabaha kale ay kaga duwan tahay bisha rabadaan waxaa ka mid ah habeenka uu horeeya ee bisha rabadaan habeenada bilaha kale uu ka duwan yahay muxuu kaga duwan yahay waa habeenka la furo albaabada jannadoo dhan waana habeenka la xidho albaabada naarta oo dhan sidaa ogeed rabadaan bil oo dhammaystiranna waa kaga duwan tahay bilaha kale habeenkeeda u horeeyaana waa uu ka duwaya dhammaan habeenada kale oo kale nebigaana sal ly slam inoo sheegayo wuxuu leeyahay habeen ina idaa kaana awalu leyla min shahri ramadaan markuu noqdo waxaa la xidhaa albaabada maxay hayday naartoo dhan hal albaab lama furo waxaa la xidhaa albaabada waxaa la fura albaabada jannadoo dhan hal albaab xidhan lagama tago shayaadiinta la xidha nebigu sal sl wuxuu leeyahay habeen walba mid baaqaba baaqa muxuu leeyahay war qofkii khayr doonayow soo qaabil war qofkii maxay shar doonayow ka joogso bishan waa bishii dembi dhaafka ilaahayana usoo noqo ayaabaaayuu leeyahay runtii kaa dhawaaqaya ma yeedhayaana waa malag weeye marka bisha rabadaan habeenkeeda u horeeyaana habeenada kale sidaas ayaabuu kaga duwan yahay haddaan ku socdo waxyaabaha ay kaga duwan tahay rabadaan bilaha kale waxaa kamid a bisha rabadaan waa mawsim lagu dhaafo dembiyada waxaan ognahay insaan baynu nahay qof waliba uu khaldamaa gefna waa galaa dadkana waxaa ugu khayr badan suu nebigu sheegay sal ly slam qofka dembigiisa kasoo noqda ee ka toobadkeena sidaa awgeed waxaynu u baahannahay dembi dhaaf waxaynu u baahannahay in dembiyadii iyo kafafkii iyo khaladihii naga dhacay in laynaga dhaafo sida awgeed waxaynu helinaynaa rabadaan inay tahay mawsim uu ilaahay ugu talagalay in dembiga lagaga dhaafo adoomada maadaama albaabadii naxariista janno oo dhan la furay kuwii naartana laga xidhay waxaa ku tusinaysaa in ay tahay mawsimkani waa mawsim ah albaabadii waa idin furnee soo gala ilaah u soo noqda oo ilaah u toobad keena nebigu sal l slam axaadiis buu ku tusinayaa wuxuu leeyahay xadiistu abu hureyra warinaya nebigu salaadaha shanta ah soon laga rabadaan laga gaadhayo rabadaan jumco jumco laga gaadhayo dhexdooda waxaa lagu dhaafaa dembiyada hadduu qofku ka fogaado dembiyada waaweyn macnaha salaad iyo salaad inta udhexaysa hadduu qofku dembi galo salaaddii kalaa lagaga dhaafa hadduu dembigaas dembi weyn ahayn jumco ilaa jumco laga gaadhayo qofka hadduu dembi galo jumcaha kalaa lagaga dhaafa hadduuna mid weyn ahayn rabadaan rabadaan laga gaadhayana waa saas oo kale intii udhexaysay hadduuna qofku dembi weyn gelin rabadaan baa lagaga dhaafaa idan waa mawsim ku camiran khayraad iyo dembi dhaaf weeye sidoo kale waxyaaba ayna tusinaya inay rabadaan tahay muslim dembi dhaaf waxaa ka mid ah nebiga sal slam maalin mimbarkiisa fuulaya baa saddex jeer ba wuxuu yihi aamiin aamiin aamiin kadib saxaabada weydiisay ku tihi nebi maxamedow aamiin baa tiri saddex jeer maxaa dhacay nebigu saddexdii shay wuu sheegay waxaa kamid ahayd nebigu wuxuu sal slam wuxuu yihi jibriil baa ii yimid wuxuu igu yihi qofka ay rabadaan usoo gasho ee intay soo gaadho aan qofka loogu dembi dhaafin bishaa rabadaan ilaahay naarta ku fogeeyey aamiin dhe suu nebigu sal slam yihi aamiin jibriiloo ah malaa'igta kii ugu fadli badnaa baa ducaynaya nebi maxamed waa kii khalqiga ugu fadli badnaa baa aamiin le runtii waxaa kutusinaysaa taasi rabadaan in gebigeeda loogu talagalay in addoommada loogu dambi dhaafo ay tahay mawsim khayri oo dambi dhaafa si addoommadu ay uga faa'idaystaan maadaama ummadda nebi maxamed tahay ummadaha ugu cumriga yar leh si fursad cumri ay ugu helaan dambi dhaafkooda ah buu ilaahi subxana wa tacaala ugu jideeyey bisha rabadaan waana waxyaabay kaga duwan tahay bisha rabadaan bilaha kale ilaahi subxana wa tacaala u doortay inuu soo dejiyo kitaabkiisa qur-aanka sa ogeed ramadaan waa bil qur-aan wey ilahi baa wuxuu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan waa bishii ramadaan ee uu ilaahay soo dejiyey qur-aanka kariimka idan waa bil karaamaysan weeye waxaa soo degay ilaahay subxana wa tacaala dastuurkii iyo manhajkii uu ugu talagalay ummadda nebi maxamed inay ku socdaan waa bishan soo degay idan ramadaan waa bil qur-aan waana bil kaga duwan bilaha kale inuu ilaahay u doortay uu ku sharfay inuu soo dejiyo kalaamkiisa iyo hadalkiisa xataa ibnu cabaas wuxuu sheegayaa bisha rabadaani xataa inay ahayd bil ummadihii hore kutubtoodii lasoo dejiyey sida towraad injiil suxuf oo kale wuxuu sheegayaa in lasoo dejiyey iyaga laftigooda maxay ahayday bisha ramadaan inay soo degeen uu sheegay markaa bisha waa bil bilaha kale kaga duwan in ilaahay subxana wa tacaala uu kaga fadli yeelay in uu kitaabkiisa qur-aanka uu soo dejiyo waxyaabaha kale kaga duwan tahay bisha rabadaan bilaha kale sanadka waxaa ka mid a waxaynu ognahay waxaa loo yaqaano cumradu inay tahay shay furan oo sanadka oo dhan la cumraysan karo laakiin bisha rabadaan cumradeedu waa cumro gaaro wey waa cumro ka fadli badan ka ajar badan ka duwan nebigaan sal l sl inoo sheegay xadiiska ibnu cabaas warinayo nebigu wuxuu leeyahay cumrada la cumraysanaya bisha ramadaan waxay u dhigantaa xagga ajarka iyo fadliga xaja qof xajiye oo kale qofka ramadaan cumraystaa waa sidii qof xajiye oo kale nebiga sal slam le xadiis kale neg wuxuu ku leeyahay waa sidii qof aniga ila xajiye oo kale macnaha waxaad ka dareemaysaa cumrada bisha ramadaan la cumraysanayaa inay fadli gaara ay leedahay kagana duwan tahay bilihii kale ee sanadka o dhan maadaama nebigu ku tilmaamay inay fadligeedu gaarayo xaj ama xaj nebiga lala xaji u dhigmayo ajirkeedu waxay kutusinaysaa inay fadli badan runtii ay leedahay waxyaabaha kale ay rabadaan kaga duwan tahay bilaha kale ee a fadliga ay dheeraadka ay leedahay waxaa ku jira habeen qadarkiisu yahay inuu ka khayr badan yahay alfa shahr kun bilood waa habeen aan ku jirin bilaha sanadka oo dhan waa habeen ilahi subxana wa tacala ku khaas yeelay bisha rabadaan ummadda nebi maxamed san hore u sheegay waxaa ku jirta ummadaha ugu cumri yeerleh sida awgeed ilahi subxana wa tacala wuxuu siiya mawaasim khayriya oo hadday helaan ka faa'idaystaan kordhinaya cumrigooda qofka tusaalaana hadda iminka afartan sano nool afartan rabadaan sooma ee afartan leylatulqadri la kulma inteebu ajirkiisa tawaabkiisu gaadhaya aada iyo aad aada iyo aad waxyaabaa ilaahay nagu fadilay wey naguna siiyey habeenkaasi waa habeen cajiiba runtii tobanka dambe bisha rabadaan buuna ku jiraa ilaahay baana kitaabkiisa ku sheegay inuu dhigmo ama uu ka khayr badan yahay alfa shahrin nabiguna sal l slam xadiis ayaaba ku sheegay idan rabadaan waa fadli dheeraada oy dheer tahay bilaha kale o dhan maadaama habeenadan iyo fadaaishan oo dhani ay ku jiraan Eh, waxyaabaha kale ay rabadaan kaga duwan tahay waxaa ka mid a bilaha kale ee khaaska iyada waa salaada loo yaqaana salaad taraawiix salaada taraawiixdu waa salaad aan bilaha sanadka oo kale la- dhan ayna lahayn aan la tukanin khaliyaat waxay ku gaar tahay bisha ramadaan welibana waa sunno gaara nabiguna sal ly slam wuxuu leeyahay xadiiska abu hureyra warinayo man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama bidenbi qofka bisha ramadaan istaaga isaga oo fadliyadeeda rumaysan caqiidaysan ilaahayna keligii wax kaga dalbaya ee aan cid kale aan fadliga iyo khayrka iyo wanaagga aan ula jeedin ilaahay wuxuu dhaafaa maa taqadama min dembi wixii dembi kasoo hormaroo dhan buu ilahi subxana taala u dhaafaa waxaan kabaair ahayn ilahi subxana taala wuu ka dhaafaya idan ramadaan waxay kutusinaysaa istaageedu inuu qiimo gaara leeyahy istaagga badana waxaa lagu tilmaamaa inay taraawiixda ka mid tahay maadaama ay habeen tahay marka ramadaan waa bil ku camilan fadaa'il iyo khayraad gaara sidaba bisha ramadaana laba rukun baabay leedahay inaad markor niyadda tahay iyo imsaak maka qabsanaysid ra- een, muxuu ahaa soonka labadaasna aad bay muhiim u tahay La- waxaa dhici karta dadka qaarkood inaanay rabadaan bis wala iska soo masaxoor marka la gaadho laakiin niyaddu ka horeyso yani marka hore niyadda sii xidhatid wax kasta way ka horeysaa taasoo keenaysa haddii qofka niyaddiisa xataa aanu sii xidhan marka hore oo bisha yani uu yidhaahdo bis waa suxuuran ee caloosha buuxiyo laakiin niyad ahaan aanu xidhan ina ana waa soomaya maanta waxaa ka soomaya dembiyada lafdiyan jasadiyan ruuxiyan xataa yani wixii dhacaya een, taas waxay keenaysaa haddaan niyadda ka xidho ina aan waxyaabo badan oo adduunka yani aan la kulmay nolol maalmeedkeed ah inay ii fududayso oo aanan u qaadan bisada raxib bay yidhahdaa carabtu yani aanan culeys u qaadan inay igu culus tahay
aada iyo aad qofku mar hadduu diyaar garoobo runtii uu suxuurtii diyaarsado oo uu niyeysiyayo inuu berri suxuurta u diyaarsanaya uu ku soomayo waxaan filayaa qofkaas oo qof niyeystay inuu maalintaas soomo mar hadduu diyaar garoobay la yimid laakiin qofka aan diyaar garoobin aanana niyeysanin inuu maxaa yeeday bisha maalinta uu soomayo maalintaasi maalin u jiraysa maaha runtii niyaduna waa laga maarmaan waana shay muhiim u ah Een, haddaan ku socdo waxyaabaha bisha rabadaan ay bilaha kale kaga duwan tahay waxaa kamid ah loo yaqaano ictikaafka ictikaafka waqti kasta waa ictikaaf kartaa laakiin ictikaaf sunnaa oo nebiga sal slam ka sugnaaday waxay leedahay bisha rabadaan tobankeeda dambe ah in la ictikaafo masaajidada lagu sugnaado ilaahay subxaana wa tacaala looga faa'iidaysto fadaaishaas iyo khayraadka bishaasay leedahay si gaarana looga faa'iidaysto habeenka leylatulqadriga nebigu sal slam intii uu noolaa weligii kama tukan ictikaafka markuu geeriyooday kadib umahaatlmuminiin baa ictikaafi jiray si awgeed waxaan dareemayna inay tahay sunne runtii nebigu inoo jideeyey ahna si aynu maalinta ama habeenka leylatulqadriga ula kulanno uga faa'iidaysano tobanka dambe haynu ictikaafno waxyaabaha ay kaga duwan tahay rabadaan qodobka u dambeeya aan isleeyahay oo kusoo koobi kartaa rabadaan waxyaabaha ay kaga duwan tahay bilaha kale waxa weeyaan rabadaan waa bisha deeqsinimada ama waxbixinta ramadaan waa madrasad qofka ku tababarta waxbixinta ibnu cabaas uu warinaya wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ahaa dad cid wax bixiya ka ugu deeqsan buu ahaa noloshiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu waxa uu ugu deeqsisanaa waqti marka la eego bisha ramadaan ma jirin waqti uu nebigu waxbixinta uu kaga badnaa bisha ramadaan waayo bisha ramadaan inuu qof isagoo oo sooman haddana uu sadaqo la baxaa waxay ka mid tahay acmaasha kuwa ugu fadliga badan leh inuu qofku isku geeyo laba shay soon iyo sadaqo ula baxaya inuu isku geeyaa waxa ay ka mid tahay acmaasha kuwa ugu fadliga badan leh nebiga sal ly slam wuxuu leeyahay jannada waxaa ku sugan qolal gudahooga laga arkayo dibaddooda dibadoodana laga arkayo gudahooda si yidhaha nebi maxamed oo qolalka ayaa iskale nebiguna wuxuu sheegay dhowr shay waxaa ka mid ahaa qofka dadka quudiya soonkana joogteeya macnaha qofka sadaqa la baxa ee ummadda cunto siiya afuriya masaakiinta wax siiya maca daalika soomka joogteeya soomaa waa dadka iskale guryaha jannada ku jira sida awgeed waxaan dareemi karnaa ramadaan oo sooman tahay iyo sadaqadii ood la timaadaa inay fadli weyn ay tahay ka mid tahay waxyaabaha jannada ilahi subxana wa taala lagu helo maadaamuu nebigu leeyahayba waxay leeyihiin guryaha jannada ku yaalla dadkaas sooman waxna la baxaya taas waxay ku tusinaysaa ramadaan waa madrasad wax lala baxo waxla bixidaasi laba mid way noqon kartaa inaynu dadka haynu siino maxaa hayday masaakiinta iyo fuqarada haynu caawino cuntooyin haynu siino oo ay ku noolaadaan iyo dadka sooman inaynu afurino labadaba way noqon kartaa qofkaa la baxay sadaqaduna waa qof maxay hayday sadaqadii ramadaan bixiyey ee dadka quudiyey qofka walaalihii afuriyeyna waa qof isna sadaqa la baxay welibana waa acmaasha ramadaan kuwa ugu sarreynaya qof afurisa nebigu wuxuu leh sal ly slam qofka qof walaalkiiya afuriya qofkaas waxa uu yeelanayaa qofka uu afuriyey ajirka soonkiisa oo kale isagoon waxba laga jirin macnaha haddaad maalin kasta qof afuriso adnaha soonto qof waxatay maalin kasta sidii laba qof oo kale ah laba rabadaan haysta haystaa tahay aada iyo aad runtii sadaqadu xabad tamroo qof siisa waa sadaqa wey hal qofood biyo waraabisaa sadaqa wey marka runtii sadaqadu laga bilaabo mishayga ugu yar ilaa mishayga ugu sarreeya bay gaadhaysaa nebigu sal slam wakii lahaa war haddaad timir jeexeed haysaan naarta kaga fogaada sida awgeed sadaqadu qof kasta wuxuu awooday noqonaysaa kii aan awoodina nebigu sal slam xadiis badan wuxuu ku sheegay qofki inaad walaalka had- ku qaabishaa weji furan waa sadaqo hadalka wanaagsan waa sadaqo isaga laftigiisa la imanaysa waxaadna isku dayaysaa biqadrika wixii kusoo gala inaad maxayda had bixiso ood laf oo maxayda had noqoto qof sadaqada ku dadaalaya cumar ba wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah buu nebigu wuxuu naga dalbay inaanu sadaqa la bixino kadib baa wuxuu ihi waxaan is idhi marka wuxuu ihi "Wax- waxoogaa xoolaabaan hay waxaan is idhi maanta abubakar waad la tartami karta Abu- abubakar wuxuu ahaan jiray asxaabta ragga ugu maxayda qanisan buu ahaan jiray runtii kadib wuxuu ihi maalkii aan hayay labaanu qaybiyey qaybna nebigaan u keeno sadaqaan ka dhigay qaybna wuxuu ihi ciyaalkii carruurta waan uga imid kadib baa wuxuu nebigaan kale nebiga weydiiyo wuxuu ugu wariyey maxaad uga timid ehelkii suu yihi intan in limada baan uga imid wax yar kadib buu yihi abubakar baa yimid abubakar wuxuu gurigiisa yaalo dhan buu soo qaaday suu nebiga kale suu nebiga ku yihi maxaad uga timid suu yihi ilahay rasuulkiisa noo yimid cumar baa wuxuu leeyahay maanta kadib kula waxba kugula tartami maayo maanaa waxay kutusinaysaa sida ay asxaabtu ugu dadaali jireen inay wax la baxa ay bixisaan qof walina wuxuu hormarsado akhira leey maalkaaga maanta aad haysatay adduunyada kaga tegaysaa akhira wax kuu tari maayo laakiin waxaad la baxeed hormarsatay baa akhira runtii wax kuu taraya ramadaan waa bishaasi weeye waa bil cibaadooyinkaas faraha badan leh runtii leh waa madrasad haynu ka qaadanayno waxyaaba fara badanna baraysa xalqadda insha allah haddii la yidhaahdo inahaas ayaan kusoo koobi doonaa haddii alla idmo fadaaisheeda ramadaan iyo bilaha kale ee sanadka runtii waxyaabaha ay kaga duwan tahay Een, haddaa u fiirsatay bisha rabadaan waa waa madrasad gooni ah Een, waxay ku baraysaa samafalka waxay ku baraysaa inaa yani wejigaaga furnaado waxay ku baraysaa inaa gacantaada furnaato waxay ku fa- waxay ku baraysaa inaa nafsiyan xataa aad dadka qaabili karaysid oo muxuu ahaa aad noqonaysa qof hadalkiisa iyo jasadiyan iyo ruuxiyan meel kastaba qof degan baad noqonaysaa marka waxaan rajaynayna qof kasta ka faa'iidaysto dhammaanteenna ka faa'iidaysano Een, mar kale waxaan idin leenahay xalqadda gunaanadkeena soo gaarnay